أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay siddeedda bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo shacabka dalka suuriya ayaa isku xoreeyey maamulka nusayriga ahaa ee bishaar al asad ee sannadaha badan xoogga ku haystay dalka suuriya dowladda xabashida itoobiya ayaa sanado hub ah ka dejisay garoonka magaalada kismaayo iyadoona madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada jubbaland looga yeeray magaalada adis ababa mas-uul horey uga tirsanaa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in donald trump uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya isagoona eedeymo kulul u jeediyey xasan garguurte dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulafulaay
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan shacabka dalka suuriya ayaa iska xoreeyey maamulkii nusayriga ahaa ee bishaar al asad ee sannadaha badan xoogga ku haystay dalka suuriya faysal xasan cali ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
waa dhacdo aan jeclayn inaan tabino janaayo labada kun koob iyo toban balse dib u dhacday muddo afar iyo toban sano ah kana hartay kacdoonnadii la midka ahaa sida masar libiya iyo tuunis laakiin rabbiga leh maamulka iyo maraynta dunida ayaa doonay inay maanta noqoto gebagabada nidaamka daaqiga ah ee bashaar al asad inkastoo labadii toddobaad ee tagtay isha lagu wadahayey magaalada dimashik iyo mustaqbalka maamulka bashaar al asad tan iyo wixii ka dambeeyey duufaantii kasoo ruqaansatay idlib haddana cidina ma filayn degdegsiimadan haddii ay tahay dadkii indhaha ku hayay xadadka wariyaashii joogay meydaanka iyo xitaa dadkii odrosayey waxa wadanka ka socda fariiqii ugu horreeyey ee saxafiyiin ah waxay ku qaadatay inay gaaraan caasimada dimashik muddo siddeed saacadood ah markii lagu dhawaaqay burburka nidaamka
وكالة المروحية في مطار المزة العسكري dadka ku nool dimashik iyo baadiyaheeda oo lagu qiyaaso shan milyan oo dad ah waxay muddo konton iyo afar sano ah ku hoos jireen nidaam keligii talis ah oo talada ku hantay gumaad gaboodfal iyo gumeyn ka dhan ah muslimiinta sunniga ee ku nool waddanka farxadda iyo riraynta maanta ragaadisay fagaaraha umawiyiinta iyo barxadaha dimashik waxay ahayd mid ka soo burqanaysay aabbayaal da ah oo ku dulgaboobay dulliga asad hooyooyin cirdigoodii lagu tuntay iyo carruur la agoomeeyey inta aan malaamixda wejiyadooda ka akhriyey dadku ma ahayn kuwo bashaar al asad u riday hamuun ay u qabaan talada dalka ama gabay awood qaybsi ay ka sugayeen madaxtooyada dimashik balse waxay ahaayeen kuwo raadinaya inay soo cishtaan xurriyad laga xayuubiyey kadib konton sano oo ay addoonsi ku hoos jireen dadkoodana ku soo celiyaan xindaabka bini'aadanimada kadib muddo nusqarni ah oo lagu tirinayay liiska xayawaanada si ka duwan inay ku xoomaan madaxtooyada asad iyo xarumihii looga talinaya waddanka waxay dadweynuhu markii ugu horreysay jabiyeen xabsiga sednaaya oo loo yaqaano kawaanka basharka waa saldhig militari oo muddo konton sano ah lagu ciqaabayay tobannaan kun oo muslimiin ah oo aanu jirin cid ka soo waranta waxay ahayd qalcad u owdan nidaamka iyo kawaan aanan la ogeyn inta ruux ee lagu gowraco maalintii dadweynaha ayaa gurmadkii ugu horreeyey u fidiyey dadka dhibanayaasha ah ee ku jiray xabsiga kuwaas oo ay dadi ugu wardambeysay markii ay ku dhaceen gacanta nidaamka waxaa xoog lagu jabiyey albaabada iyo qufulada qolalka waxaana ooda laga qaaday kumanaan muslimiin ah oo aad moodo in guusha timidba uu allah iyaga u soo dejiyey waxaa dadka uu allah soo badbaadiyey ka mid ahaa dhallinyaro maanta oo axada ku qornaa toogasho الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم muuqaalada ka imaanaya xabsiga militariga ee sednaaya ayaa ahaa kuwo marna ku farxad gelinaya marna ku argagax gelinaya waxaase ugu darnaa markii albaabada loo ballaqay qaybta dumarka markaas oo uu jidhku ku damqanayo markaad aragto xijaabyada laga xayuubiyey cafiifaadka acraadooda lagu tuntay oo daadsan qolalka hooyooyin argagaxsan iyo caruur da-dooda u dhexayso sanad iyo laba sano oo qaarkood ku dhashay gudaha xabsiga waxaa igu argagax badnaa ilmo yar oo ay saxafiyiintu ku qiyaaseen laba jir oo marba dhinac u cararayey kadib markii ay farxaddu kala geysay isaga iyo hooyadii muuqaalka maanta ka imaanayay sednaaya wuxuu tusaale u ahaa dhammaan xabsiyada kale ee dalka sida xalab xamaa ximis iyo magaalooyinka kale sida ay taqaariirtu tilmaamayaan xabsiga xalab oo keliya waxaa laga soo daayey saddex kun iyo shan boqol oo ruux oo maxaabiis ah markii gudaha loo galay tani waxay ahayd guul weyn oo ay u hubqaateen dadka reer suuriya oo aanay u kala harin saalix iyo taalix mid qaamaysan iyo mid qaan sheeganaya intaba waana guul uu allah ugu hiiliyey madluumiinta kuna hoojiyey daalimiinta qoyskii kontonka sano kawaanayay muslimiinta ayaa firxad kaga baxay waddanka una cararay ruushka bashaar al asad oo ahaa shaqsigii ugu dambeeyey reer asad ayaa xalay saq dhexe diyaarad militari ka qaaday garoonka diyaaradaha ee dimashik isagoo galay saldhig ay leeyihiin ciidamada ruushka halkaas oo uu ka sii aadi doono magaalada moscow في لوحات الله أكبر أذن سأترككم للأذان
suuriya waxay maanta samaysay taariikh duqeydii ayaa taagan barxadda afarjidlaha ah ee dimashik iyagoo ku dhawaaqaya maanta unbaan dhalanay iyo taariikh cusub ayaan qornay waxay rideen nidaam maamul oo gacan adag oo daa'ifi cunsuri ah oo dadka ku maquuninaya gacan bir ah wax ka badan nusqarni balse su-aashu waxay tahay maxaa xigi doona dhicitaanka bashaar al asad madhabihii afghanistan ayay mari doonaan mise jidkii liibiya iyo dagaal sokeeya ayay dhexda ka istaagi doonaan mise sidii masar ayay keeni doonaan daaquud ka daran midkii la riday taasi waa mas'alo wakhti iyo wax aanan dadka reer suuriya ka mashquulin damaashaadka guusha uu allah maanta ku manaystay mahadsanid faysal dowladda xabashida itoobiya ayaa saanado hub ah ka dejisay garoonka magaalada kismaayo iyadoona madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada jubbaland looga yeeray magaalada adis ababa marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka aan ka helayno magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose ayaa xaqiijinaya in shalay dowladda xabashida itoobiya magaaladaasi ka samaysay ilaa afar duulimaad waxayna madaarka magaaladan ka dejisay diyaarad xamuul ah taasoo ilaa afar duulimaad samaysay ilawareedyo xogogaal ah ayaa soo sheegay in tir saddex jeer oo ka mid ah duulimaadyada ay diyaaraddaasi dejisay hub u badan rasaasta qoriga biitenka sidoo kale waxay geysay madaarka kismaayo xabadaha jiibka oo fara badan markii ay keentay wafdiga saraakiisha itoobiyaanka ah waxaa diyaaraddan horay u sii raacay maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka shaadoola dililka ah ee jubbaland kaasi oo hadda ku sugan adisababa ilawareedyo kale ayaa sheegayay ninkan ay la socdeen wasiirka waxay ugu yeeraan macdanta iyo biyaha maamulka ridada jubbaland iyo nin kale oo ka mid ah gacanyarayaasha axmed madoobe ujeedka ay adisababa u tageen ayaa lagu sheegay xoojinta taageerada militariya ee xabashidu siinayso maamulka fadhigiisu yahay kismaayo wafdiga saraakiisha ciidan iyo hubka dowladda xabashada itoobiya ka soo dejisay magaalada kismaayo iyo wafdiga maamulkaas u dahay magaalada adisababa ayaa ku soo begmaya xilli kumanaan ciidamo ah dowladda itoobiya ka soo gudbisay xuduudka u dhexeeya gobollada gida iyo dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga nasaarada itoobiya mahadsanid marwaan mas-uul horey uga tirsanaa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in donald trump uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya isagoona eedeymo kulul u jeediyey xasan garguurte cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoose ambaqaadaya waxaa walaac laga muujinaya mustaqbalka kooxda ridada soomaaliya xilli hogaanka kooxda ridada uu wajahayo gebidhacleyn siyaasadeed iyo asmo dhanka ammaanka ah cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka kooxda ridada ayaa ka dardaar wariyey mustaqbalka kooxda ridada marxaladan ay isbedeladu ka dhacayaan caalamka gaar ahaan bariga qaaradda afrika ciidamada kufaarta afrikanta ee wakhtigoodu sii dhammaanayo waxaa hareeyay khilaafyo u dhexeeya dowladaha midowda afrika ee ku aadan cidda maalgelinaysa ciidankan iyo dowladaha ay ciidamadani ka imaanayaan sidoo kale madaxweynaha cusub ee dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa la sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya arrinkaas oo walaac horleh ku abuuray kooxda riddada sida uu sheegayo taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda riddada
soomaaliya cid maanta dhaqaale ku bixinayso ciidamadan dib dhaqaale u siinaysa waa lalaya waad ogtihiin ma jiraan waxaad kaloo ogtihiin in wadamadii dhaqaalaha ku bixi jira soomaaliya reer galbeedka iyo maraykanka eurubiyanka iyo maraykanka oo traditional donorska la yidhaahdo in culays aada u weyn u haysto hadday noqoto dagaalka ka socda israael iyo hadday noqoto midka ka socda ukraine madaxweyne donald trump ayaa la doortay bil kabacdi ayuu xukunka la wareegi doonaa waxaadna ogtihiin donald trump markuu xukunka ka tegayay inuu ciidamadiisa soomaaliya ka laalaabtay oo ka waday ciidamada maraykanku inay soomaaliya isaga tegayaan oy ka ruuqaansan doonaan dabcan laga yaababa ciidanka hadda soomaaliya jooga oo balidoogle maaasto in boorsooyinku xirxiran yihiin
wuxuu sheegay cabdisalaan guuleed in xasan garguurte uu ku fashilmay dhammaan ballanqaadyadii uu jeediyey markii uu xilka qabtay waxaana ka mid ahaa inuu bilo kooban kusoo afjarayo mujaahidiinta ballanqaadkaas oo noqday hadal aan waxba ka suuragelin xasan garguurte ayuu sheegay in dhowr jeer uu gaalada afrikaanta ka codsaday sidii ay ciidamada saliibiyiinta dalka usii joogi lahaayeen balse markan uu ku hungoobay soomaaliya maxay ku tashanaysaa marka ciidanka admis waa la waayey deed loonkoodii waa dhacaya dabcan madaxweyne wuxuu isku dayey in ciidamadaas waqti loogu daro marbaa loogu daray haddana markale in loogu daro ciidankan ma u malaynayo haddaysan dhaqaalo ku filan la helin inay si mutadawacnimada ku joogayaan wadamada ay ka yimideen oo burundi iyo sierra leone iyo uganda iyo jabuuti iyo kenya iyo ethoobia oo ayadan malaynaya aysan ku jirin kuma fila inay dhahaan annaga istibarayno soomaaliya amnigeeda ilaalinayno gacanteena jeebkeena lacagta kala baxayno ma dhacayso ballantii marka xasan sheikh oo ummadda soomaaliyeed la galay waa burtay macnaheedun waxay tahay waxuusan hubin iyo waxuusan hankeeda lahayn waxuusan waxba ka fahamsanayn oo ballan qaaday dagaalka al-shabaab madaxweyne xasan sheikh waxaa la rajaynayey in galmudug ugu yaraan galmudug in laga soo adkaado oo shabaabka galmudug dhinac la iska soo mariyay ma aysan dhicin in shabaabkii galmudug laga soo adkaado ilaa maanta ma aysan dhicin bal waaba xoogaysteen siyaasiyiinta kooxda raddada ayaa marar badan ka dhawaajiyey in masiirkoodu muqdisii gelayo islamarkaana ay filan karaan wax la mid a wixii afghanistaan ka dhacay arrintan ayaa imaanaysa xilli qaar ka mid a wadamada muslimiinta isbedelo waaweyn ay ka dhacayaan waddanka muslimka ah ee suuriya ayaa u dambeeyey oo kooxaha mucaaradka ay xalay xididada u siibeen nidaamkii mujrimka ahaa ee muddada kontonka sano muslimiinta gumaadayey waana midaas oo kale waxa ay murtadiinta soomaaliya xilligani ay ka cabsi qabaan mahadsanid caliyare dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya warkaasi ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dagaalkan xalay ka dhacay degmada qoryooley ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaana ka fog degmada qoryooley dhanka wilaayada baay waxay geesiyada towxiidka ee ka jihada wilaayadaasi habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ceelhindi ee degmada qansax dheere waxayna mujaahidiintu xeradaasi ka weerareen dhowr jiho dagaalka intii uu socday ma jireen wax gurmad ah oo askarta xabashida itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada qansax dheere usoo sameeyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee kusoo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey in ka badan toddoba boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceel buur ee wilaayadaas marwaan moxamed ayaa mar kale warbixintan inoo sii ambaqaadaya deegaanka cashila hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay laga dareemayey horumar dhanka waxbarashada ah oo ay sameynayaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaankaasi waxaa halkaasi jawlo dacwi ah ku tegay maktabka dacwada ee wilaayada galguduud waxayna ducaaddu halkaasi ka bilaabeen duruus diini ah oo ay barbar socdeen muxaadaraad ay ducaaddu ka jeedinayeen masjidka jaamaca ee deegaanka ah dowlad loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeer ayuu maktabka dacwada ka bilaabay deegaanka waxaana si weyn uga faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan waxay socotay muddo ka badan hal bil iyadoona dadka ka faa'iidaystay ay tiradoodu gaadhaysay toddoba boqol iyo konton ruux oo isugu jiray dhallinyaro waayeelo macallimiin haween ganacsato nabadoonno iyo waxgaradka deegaanka xaflad ballaaran oo lagu soo gunaanaday dowladda ayaa lagu qabtay gudaha deegaanka waxaana ka soo qaybgalay matasharaf kala duwan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo macallimiinta deegaanka kuwaasoo ka warbixiyey jawlada dacwiga ah ee soo gaartay
waxaan ku mahadinaynaa diinka iyo barwaaqada iyo dowrooyinka aan qaadannay ugaaskii dardaarankiisii iyo ducadiisii allaha nagu kabo allaha nagu kabo allah nagu shafeeco allaha nagu kabo marka intaasaan ku soo gaabinayaa khiyaarta tartantayna baraka allahu fiikum ha loo tartama khayrka iyo waxbarashada
ilaahay baa ku mahadsan noo qadaray in maaragtay dowradan iyo khayrkan ayna soo gaaraan maantana aan gabangabadeeda aan joogno jasaakumullahu khayran ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku mahadsan umma dadkii soo diyaarshay oo arrintan juhdi iyo maskax ku soo bixiyey ayaa ku mahadsan jasaakumullahu khayran anigoo ku hadlaya afka degaanka ceelshiil jasaakumullahu khayran waxaan codsanaynaa dacwadan aad ayaan ugu barwaaqownay aad ayaan ugu baraarownay aad ayaan uga garannay in noola soo celiyo dacwadaas in noola soo celiyo oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku helno si aan casharadii aysan noogaa baabi'in sidaas ayaan codsanaynaa intaasi kadib waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey ugaas cabdulaahi daahir axmed oo qayb ka ahaa marti sharaftii ka soo qayb galay isagoona la dardaarmay bulshada deegaanka adinka waxaan kula dardaarmaa ha u badnaata inaad wax barataan howshiinnu inaad haddana waxyaabaha manhiyaadka oo alla ka reeba inaad ka hartaan iskudaya waxyaabaha ma'muurka ah oo alla idin farana inaad fartootaan oo aad ku dadaashaan sida salaadda hadda leedi baray ama hore aad u tiqiineen bal salaadda bal ka fikira oo aad uga fikira bacda tawxiid salaadiinnu hadday hagaagto camalkiinna waa hagaagi doonaa insha allahu tacaala runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay culummadana u duceeya culummada u duceeya waa culummadaas waa u mahad celinaa ajir iyo xasanaad allah ha siiyo culummadii wax idin bartay oo idiis oo dadkaan dadkaan wax tustay oo u soo jidaasho meeshaan wakhtigeeda ku dhammaysatay ilaahay janatulfirdows allah ugu bedelo ku dadaalo u duceeya qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya dowlad dacwi ah oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo ka samaynayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona arrintaasi si weyn looga dareemayo guud ahaan wilaayada galgaduuda aad baad u mahadsantahay marwaan ugu dambayntii horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka burgod ee hoostaga degmada buulafulay ee wilaayada baay abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya deegaanka burgod waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada buulafulay masaafo ahaanna waxa uu u jiraa ku dhowaad soddon kilomitir waa deegaan laga dareemaya sare ukac dhanka waxbarashada ah waxaana ka socda xalaqaad lagu baranaya cilmiga sharciga masaajidda ku yaala deegaanka iyo dhammaan goobaha waxbarashada waxaa laga dareemayaa barashada cilmiga sharciga ah oo ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana waxbarashadan ka faa'iidaysanaya dhowaan waxaan booqannay deegaanka burgod waxaana noo suura gashay inaan booqanno goobaha sida gaarka ah xalaqaadkan ay kaga soconayaan waxaa ka mid a mid ka mid a masaajidda ku yaala deegaanka waxaan halkaa kula kulannay qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo iyaga qudhooda qayb ka ah ardayda ka faa'iidaysanaya xalaqaadkan cilmiga waxayna ka warbixinayaan waxbarashada guud ee ka socota deegaanka iyo sida ay bulshada kaga faa'iidaysanayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin deegaanka burgud wixii ku sugun ama magaalada tuuladu wixii ka sugun waxbarashadii kale ay mina subaxdii salaadii ganacsatadii yaa iisid leedahay ama dowladeed yaa tahay duhur markii la tukadayn insha allahu biadlhlkariim dhallinyarada ama kulib insha allahu wixii oo dowladu yibidiin yaa u furuna tiradooda cadad badan toddobaatan iyo lixdan yaa kala yihiin aad iyo aad waxbarasha uu socotaa marka dowladu waxaa ka socotaa magaalada burgod oo gaar ahaan soo dartay degmada buulafulay maxaafada buulafulay ka tirsannahay alxamdulilah kheyraad badan ayaa ka socdeen duruuso badan kitaabo badan salaad subax ilaa duhurkii rag iyo dumarba oo ka soctay oo macnaha duuru faylahay alxamdulilah oo barashada zaa'id ay ayaa ka socota ilaahay baa ka mahadsan qaar ka mid a dhallinyarada dhankooda ku taxan xalaqaadkan lagu baranayo cilmiga sharciga ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen لا إله نافيا جميع ما ي- ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا الله ثمانية فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافي للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله
وأولها تيرك كواد إسلام نمي سلك كلاي وعظمها وهاوي شهادة إن لقراي وقفك إسلامك إن قراي أن لا إله إلا الله لا معبود بحق الله حق سلك عابداي مشر إلا الله اللهم أشمي وأن محمد رسول الله محمد إن رسولك إلهي هاي أو سل أدري إني لقراي kitaabka waxyaabahan ka fahan waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allaahu arkaanteedii iyo shuruudaheedii ayaan ka fahnay laa ilaaha ila allahu shuruudaheedii ee, waxaan ku baranay inay tahay sideed sidoo kale waxaan baranay ee, arkaanul islaam khamsa ee, ayadana inay tahay shan ayaan soo fahnay sidoo kale waxaan baranay kitaabka ee, intuu ku saabsanaa duruustiisii ama mawduuciisii waxaa ka mid ahaa towxiidku inuu qeybsamo saddex shay waxaa ka mid ah eh, towxiid rububiya waxaa kaloo ka mid ah towxiid uluhiya waxaa kaloo ka mid ah towxiidu asmaai wa sifaat burgod waa deegaan hadda soo kobcaya islamarkaana si weyn looga dareemayo waxbarashada cilmiga sharciga iyadoona dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas ay hadda si wada jir ah uga faa'iidaysanayaan barashada cilmiga sharciga mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu